muraayada horaad dhagax qabax kaga siisay gaari gaari taxi oo lagu shaqaysto oo la kiraystu ahaa waxay noqotay garaash in la geeyo oo lasoo sameeyo kharashka lasoo sameeye lagaa qaad laakiin intuu garaashka ku jiray maalin kasta lacagtii kirada uu soo xaran jiray ma lagu weydiin maya adugu ba halkaad jebisay hagaaji maahane intaa uu dhibkaad geysatay darteed u fadhiyey ijaarkiisina waa lagaa rabaa lagu dhihi maayo wamutrifun can ajrihi qad yaamanu liannahu ijaar bixi iyo damaanad samee ma kulmaan haddaan ijaar bixin jiray damaanad layguma laha haddaan damaanadii bixinayana ijaar layguma laha wey alajru wadamaanu lama yajtamica labadii arafa labadan miaal buu keenay laakiin waxay qaacidadaasi soo hoosgelaysaa tan soo socota algunmu bilgurmi humaa siyaani fainama alkharaaju bidamaani algunmu faa'iidadu bilgurmi khasaarahay ku lamaan tahay humaa labadoodu siyaani laba siman oo wada socdoon kala hadhin wey faaidii khasaaruhu fainama alkharaaju waxa ka soo baxee faa'iide ee waxa laga helaayay bidamaani qofku damaanadiisa ku jirtae ka dhiman lahaa baa iska leh waxaa laga hadlayaa waxbaad gadatay gaari baad gadatay guri baad gadatay deer baad gadatay adaa gacanta ku haya gurigii gaarigiina adaa gacanta ku haya inta aad gacanta ku hayso ceeb baa ku soo baxday gurigii iyo gaarigii aadan ogeyn markii hore sharcan xaq waxaad u leeday inaad tiraada ceebi waa ninkeedee gaarigaaga iyo gurigaaga iga qabso xoolahaygana isii muddada u dhaxaysa celinta aad celinayso iyo xilligaad kala gadateen hadduu gaarigaa ama gurigaa dhinto ama gubto aduu kaa dhintaa mar hadduu adiga kaa dhinto khasaarihiisa adiga ku dul saaran yahay wixii faa'iide ee ka soo baxana adaa iska leh la dhihi maayo laakiin aduu kaa dhintaa laakiin waan celin markaad tidhahda hadhow intaad ku jirtay kiradii aad ka qaaatay keen kuma dhihi karo waayo intaan ku jiray hadduu gaarigu inta haystay gaarigu hadduu burburo yuu ka burburi lahaa anuu iga burburi lahaa soo maaha wix miraa ka soo baxayn anaa leh faa'idihii khasaarahu ma kala haraan haddii gaarigu ninka cidda uu maanta xayawaankani ama hantidani hadday wax noqoto ay ka noqon lahayd baa wixii intay muddadaa ku jira faa'iide ee ka soo baxana iska leh algunmu bilgurmi algunmu faa'iidada iyo dheefta waxaa loo qaataa bilgurmi guditaanka iyo khasaaraha ninkii dusha u ridan lahaabaa iska leh laakiin nina inuu khasaaraha yeesho ninna faa'iidadii yeesho baan la ogolayn sharciga masalada sidaasi waa ta hadda sheegnay oo gaari baad gadatay taxi baad gadatay tareen baad gadatay bas baad gadatay gaari baad gadatay gaarigii waad ku shaqaysatay markaad xubno ku shaqaysanaysay baa waxaad ogaatay ceeb ama waraaqihii lagaaga gaday baa bug ahaa ama wixii lagugu sheegay maba ahayn ceeb baa ku soo baxday xaq waxaad u leeday inaad tidhahda gaarigaagi waa kan xoolahaygina isii hadduu ku yidhahda intaa aad haysatay gaariga waad ku shaqaysatay amba waa ku shaqaysan lahaa lacagtaad lacagtii uu soo xareeyey gaarigaan kaa rabaa waxaad leedahay alkharaaju bidamaani alkharaaju faa'iidada ka soo baxday gaariga uu soo saaray bidamaani damaanadaydii uu ku jiray bay u dhigantaa hadduu intaa gubto ama uu dhaco ama wax soo gaaray yuu ka dhiman lahaa anuu iga dhiman lahaa soo maaha waxay ka soo baxayn anaa iska leh masaladaa masalaa laga soo reebay laysa licirqin daalimin nasiibu bal kullu maa yacmaluhu casiibu laysa uma sugnaanin licirqin xidid ama dhidid daalimin oo dulmi la yimid nasiibun waxba ma laha bal kullu maa yacmaluhu wax kastoo uu sameeyaba casiibun dhib iyo adaygu wey masaladani waa qaacida ka soo hartay tii hore nin waxaa jira khasaarihii yimaadana dushiisa saaran yahay faa'iidada timaadana aan lahayn baa jira waa nin markii horeba dulmi iyo gardarra ku soo galayoo gaaribuu xoog ku boobay mudduu ku shaqaysanayey gaarigaa hadduu dhintana khasaarihiisiisa waa lagu leeyahay wuxuu soo xareeyana isagu ma lehe waa inuu soo celiyaa xoolaha waayo marka horuba dulmi iyo xaqdarra ku galay nin xaqdarra meesha ku soo galay daalkii iyo dadaalkii iyo dhiidkii ka baxay waxba kuma helo guri baad qabsatay dad leeyahay iska waa degtay gurigaa haddii wixii soo gaara waa lagugu leeyahay dhibkii waad bixin intaa kiradiina way kugu socon warade anigaa hadduu gubto anigaa laygu lahaan lahaa waa lagu lahaan lahaa kiradiisii iyo wixii kaa soo galayna waa lagu leeyahay laysa licirqin daalimin xaqun wax nabigu soo madh alay slam xadiid wey kan horena waa xadiid alkharaaju bidamaan xadiid imaam muslim wariye wey waayo markii hore waxaa laga hadlaya alkharaaju bidamaani algunmi bilgurmi laga hadlayo waa qoftii sharciga ku soo galay meeshan laakiin markaagii horeabaad gidaarka ka soo booday way adiga xoolaha dadka waa dhici waana isaga shaqaysan miya intaad boobtaad isaga shaqaysan xoolihiina waa lagaa rabaa iyo wixii soo gaara ama qiimahoodii iska dhima xataa waa lagu leeyahay waxa laalay wixii faa'iide ay soo saaraanna waa lagugu leeyahay laysa licirqin daalimun uma sugnaanin nasiibun wax nasiiba ma laha bal kullu maa yacmaluhu wax kasta oo uu sameeyaba casiibun way ku adag tahay baa layidhi wax kasta oo la sameeyaba meel kasta meel u baxa ma leh bal gurigan haddii aad qaadatay oo gurigu qiimo fiican iyo lacag fiican joogay maalinkaad qabsatay oo guriga aad soo celisay isagoo qiimo jab ku dhacay waxaa lagu leeyahay gurigan maanta qiimihiisu waa imisa waa intaa waagaad qabsatay imisuha intaa imisaa qiimaha udhaxaysa intaa dhig halkaa miiska waayo ninku xilligaasuu gadan lahaa wuxuu doonuu samayn lahaa adaa dulmi kaga hor istaagay xoolihiisa oo ka xayiray soo maaha maalinka ugu qaalisanaa ama gurigii waaba gubtayba madfac baa ku dhacay laba sano saddex sanana waad haysatay waxaa la leeyahay saddexdaa sane uu ninkaa haystay bishaasuu qabsaday bishaana waa gaarigu gurigu waa dumay maalinteeba ugu qaalisanaa gurigu lacag ahaan maalinkaas dhig halkaa miiska markaasuu ninku gadan lahaa adaa ka hor istaagnaay oo ka xayiray soo maaha sida maba loo naxaba nin daalim oo xoog xoolo ku haysto boob iyo dhac ku qaatay haba yaraatee wax naxdin iyo udabac iyo janjexjexinjex la yidhahda ma leh halka ugu dambayso baa loo istaagiyo bal kullu maa yacmaluhu casiibun taa waa adduunkii aakharana dembi dheh dorta adduunka keliya hadday tahay maxaa kaa dhici lahaa markay maxkamada sharciga yimaadaan markaan baa si fiican loo kala hari wamaa cani ilma'duuni yaxdud fahadartahu saraayatin lixaddi ma xadar wamaa shaygii can ilma'duuni wax sharcigu ogolaaday oo laysu ogolaaday yaxdudu ka dhasho oo ka dhaca fahadarun hadur wey wax ka soo qaad ma leh tusaale naxwi saraayatin lixaddin saamayn ay yeelatay xad qof laga ogay mac xadarin isagoo weliba la digtoonaaya la isilaalinayay sharcigu waxaa sameeya hadduu ku yidhaahdo oo sidii sharcigu sameey kuu yiri aada u samayso oo wixii wax kaloo dhibaato ah ka dhalato wax lagaa rabo iyo wax laguu raacan karo midna ma jiraan nin baa xoolo xaday waxaa la yidhi waa lagu caddeeyey xaddu sariqaa laga ogey kad gacantii baa la siiyey waxaa lagu leeyahay ilaali dhiig joojin ugu dadaal halkii la rabay meel ahna ha ka goynin markaad sidii yeesho gacantiibaa boogtiibaa fuftay boogtiibaa sii kor usii kacday kow uu dhintay hadur weyn dameer baktiga kama duwana sababto ani gacanta aan gooye dhibkan keentay idan sharci baan ku gooye saa darteed wuxuu yidhi wamaa shaygii can ilma'duuni shay sharcigu fal u ogolaaday yaxdudu ka dhashaay fahadarun weeye naxwu saraayatin saamayn ay yeelatay oo ay faaftay lixaddin xad qof laga ogay ay faaftay mac xadarin iyadoo la digtoona sharbulkhamri buu cabbay jaldu arbaciina jaldatan baa lagu dhuftay naba ulihii ku dhacay iyadoo xadkii la ilaalinayo oon lagu xadgudbin xadgudub lagu samaynin umbaa nabaradii umbuu xoogay sii yardarsaday kow uu dhintay dameer baktiga kama duwanadhi fahadarun wax ka soo qaad ma leh sababtaa waxaan lagu sameeyey idan sharci baa loogu sameeyey wixii kadib ka sii dhashaay oo sharciga la xisaabtagu annagu intii sharcigu noo diray baan fulinaye inta ka badan soo maaha oo sharciga kitaabka la xisaabtan yaad qabsan waxaan sharci baa idan sharci baa lagugu sameeyey saa darteed waxay dhaheen maa tarataba calaa ma'duunin falaysa bimadmuunin waxaa ka mid a bay yidhaahdeen xoolo agoon baad haysaa xoolihii agoonteeda haysay faman kaana faqiiran falyakul bilmacruufi soo ilahi ma dhihin waxoogay yar baad de intii baahidaada xoolihina waad uga shaqaynaysay waad dadaalaysay tabarta inta inta baahidaada daruuriga ahaydna waad ka qaadanaysay bilmacruufini xooluhu aad ka shaqaysay laakiin inay faa'iidaan ay ribxaan ilaahay baa og ilahay baa gacanta ku hay sooma xoolihii baa de ribxi waayey ma lagu dhihi xoolihii aad ka shaqaysay faa'iido keeni waaye danihi kharashaad ka isticmaashay soo celi maya maa tarataba calaa ma'duunin falaysa bimadmuunin sharciga ayaa ogolaaday aniga dandhow layguma laha ka soco marka wain can ilmadmuuni shayun yantashir fadaaka madmuunun lahu an yantasir wain intashara shayun wain yantashir shayun haddii uu shayun sido can ilmadmuuni wax la dandhabi lahaayoo xadgudubba aha markiisii hore fadaaka madmuunin isna waa la dandhabi lahu wuxuu qowleeyahay an yantasira inuu gargaarsado oo xaqiisa soo dhacsado tani waxaa weeye waa nas alqadiya laakiin idan sharci aan ahayn ninbaa intaad qabatay si gordarra ah baad far ka goysay fartii baa dhiig baxay way socotay way socotay kan wuu dhintay qisaas baa waajibaysa sababtoo fartii inaad goysay idan umaad haysan goynta aad goysatay iyo wixii ka dhasha baa lagu wala xisaabtami walidaalika qofku hadduu qof ku xadgudbo oo nabar gaarsiiyo waa la cabiraa laakiin ilaa uu nabarkaa bogsada lama xukumo nabarkii berri hadda hadda xukunta isagoon bogsanin berri si kale intuu isu gediyo buu dhib ka weyn keensan karaa waxaa la rabaa marka markuu bogsado dhibkii uu geystay intuu dhan yahay in la xukumo waayo wax allaale wuxuu dhib sii geystay oo dhan ninkii waa laga rabaa nin baa halkan nabar kaga dhufatay dakhar yar buu ahaa nabarkii unbaa ku sii kacay uu sii xanuunsaday wuu dhintay wajaba alqisaasu hadday kama ahaydna wajabat idiyat anu nabarkan unbaan ku dhuftay lagaa yeeli maayo lanna filkan aad samaysay fal waxaa weeye isagaba aad dankiisa bixinayso fal dankiisa la bixinayo xaqdarro ahna wixii uu keeno dhan dankiisa waa la bixin saawaysuu ku leeyahay wain cani lmadmuuni haddii shay la damaanad dhigi lahaa oo la dandhabi lahaa shayun shayun in yantashiru uu ka fido oo uu ka sii farcamo fadaaka kaa sii fidayna madmuunu weeye lahu wuxuu leeyahay xaqan yantasira inuu xaqiisa soo dhacsado gargaar dalbaduu leeyahay jinaayat alcajmaa'i dii jubaarun kama atat bidalika alakhbaaru wuxuu ku leeyahay neef xooluhu waxay dilaan waa hadug iyo waxay geystaan jinaayat alcajmaa'i xooluhu wixii ay geystaani oo dhibaata jinaayada dhibaatada iyo waxyeelada la yidhaahdaay dii midani jubaarun hadur weeye kamaa aatat bidaalika say ku timid alakhbaaru akhbaarta nabiga alcajmaau jurxuhaa jubaarun waalbi'ru jurxuhaa jubaarun buu nabiga alai slam wuxuu yidhi ceel ninkii ku dhacaay dadkii qoday waxba kuma laha waa ceel caadi oo meel la yaqaana laga qoday bay dheheen laakiin waddadii dadku marayay hadda intaad god ka qodo weliba wax ku yardado oo qofkii dalaq ku yidhahdo meesha ku dhaco waa lagaa rabaa tan waxaa weeye ictidaa jidka dadka ceel ka qod ku yiri god ka qod ku yiri laakiin waxaa laga hadlayaa ceelal meel ka qodan baa la yaqaanaa waa laga cabaa nin baa yimid oo si uun isagoo u agamarmaray unbuu sibqaday oo sal ku taabtay waaba dhintay cid cid ceelka qoday baan ku leenahay may albi'ru jurxuhaa jubaalu wey alcajmaau xoolihii awr qooqan baa madaxa ku kala fiiqay ama geel baa kugu tuntay ama lo didaysaa ku dardartay ama sacbaa ku hardiyey kow ama dhaawaca ku soo gaaray alcajmaau jurxu sacagiiba ay hardiyey loodii baa didmay gu martay waxba lagaa yeeli maayo wayustatnaa min daalika wixii xoolahaa ay amwaal u geystaan baa laga soo reebayaa oo xadiid kale ku soo arooray hadday xoolahaagu beeraha daaqaan geelaaga iyo looda arigaaga beer daaqaan waxaa la leeyahay goormay daaqeen hadday maalin daaqeenna waa hadow ninka beertala inuu ilaashado ahayd hadday habeen la hurday oo xoolihii la xahaysan jiray xoolahaagu guureen ama geelu uu ku mirtayna waxaa lagu leeyahay beerta iska bixi xilligan waa xilli xoolana xahaysan yihin dadkuna hurdaan adag ahayd xoolaha inaad xafiday habeenka xoolaha la xafidaa maalintiina beerta la ilaaliyaa wayustatnaa aydan min daalika haddii neefkaaga aad ku ogeyn xoolaha ah inuu xadgudub muctadi yahay awr qooqan oo dadka dadlays aad ka ogeyd mana aadan ka xayilin oo ka xanibin dadka dad buu laayey waa lagaa rabaa diyadoodii bay dhaheen waxaa laga hadlaya oo dhani waa neefkii xoolahoo keligii wax geystay wey neefka xoolahii keligii geystay weeye waxaa ka duwan neefkii xoolaha ahayood gar wado ama dabada ka eriyeyso ama dusha ka saaran tahay wuxuu geystaayo baab kala wey faraskaad saaraydee ordayey ama awrkaa saaraydee saa u afdhuublaynayey baa wax dardaray masaladan waa masalada ay soo gasho gaarigaad cayrinaysaa wax ku dhacay marka masaalkaa masaa'il kale wey hadda fikiyaadka ilahna gelinina waqti baan ugu dheeraana jinaayat alcajmaay waxyaabahan makaste xoolaha ah waxyeelada ay geystaani dii tani jubaarun hadur weeye kamaa aatad bidaalika say ku timid alakhbaaru amaa xoolaha maalintii iyo habeenkii in la kala qaadaay xilligii nabiga ay dhacday alayh salam markaasuu wuxuu amar ku bixiyey dadka beeraha lena maalintii beerahooda inay ilaashadaan dadka xoolaha lena habeenkii xoolahooda xaraystaan alficlu mansuubun ilaa man camila waa beydka ugu dambey insha allahu tacaala laysa ila alaamiri facrif wacdila alficlu falku mansuubun waxaa loo tiiriyaa ilaa man camila qofkii sameeyey laysa ila alaamiri qofkii amar ku bixiyee samee yiri looma tiiriyo facrif arintaa ogow wacdila cadaaladna samee macnaa qofkii amray inaan loo qabsanin nin baa wuxuu yidhi orday oo hebel soo dila niman baa tagay oo soo dilay dilka ayaa qisaaskiisa loo haystaa ninkii falka fuliyaa loo haystaa askari baa tahay dad baa xaqdarra lagu tooganayaa waxaa lagu yidhi soo bax waad toogatay dembigaadaa iskale qisaas hadday sharcan noqoto adaa lagugu leehay laakiin kan amray tacziir iyo ciqaab kaluu leeyahay laakiin falkan yaa kow mas-uul ka ah laakiin bishari inuu qofkan falka fuliye fuli la yidhi uu mukalaf yahay ilma caruuruu dhagax u dhiibayo muraaya daatuuroo jabi buu yidhi qacbu ka siiya wuu jabiye isagaa loo haystaa waayo kan mukalaf maho xugun ma qabto qof waalan buu intuu u dhiibay bud wuxuu yidhi ka meeshaa fadhiya mu jeedaa halkaa qoortaa ku dhufo qad buu ka siiye uu ku dhuftay waxaa laleeyahay asagaa loo qabsan wixii ka dhala dhashay oo dhan sababtoo majnuun mukalaf ma aha qofkii amray waa marka laleeyahay ficilka waxaa loo tiirinaya ilaa man camila waa haddii in loo tiiriyaay sharcan ay suuragal tahay wey lalaamiri nin baa wuxuu yidhi warkaalay waxaad yeelaysaan khamriga cabba lacag buu siiye cabba bui khamriga way cabbeen way wada waasheen yaa xaddu saxa xaddu lkhamri yaa laga ogi iyagaa laga ogi iyagaa cabbay soo maaha isaga waa la tacziiri isaga tacziir buu leh waa hadday iyagoo mukalafin yihiin laakiin hadday musabi iyo majnuun yihiin xadba kuma laasimto laba gooraba isagaa la edbin laakiin wixii itilaaf iyo xaqul hayr oo lagu xadgudbo keena ninkii falka sameeyaa laga rabaa waana masaladan masalada ay ku salaysan tahay asababu walmubaashara marka la kala qaadayo nina fal buu sameeyey nina sabab buu ugu ahaa waxay dhahay sabab walmubaashara maxaa ka mida waddadii dadku marayeen buu nin god ka qoday nin baa god ka qoday may tani waa laba laba sababood hadday isu yimaadaan mata dambaa la tixgelin mise tii hore waxay dhahay nin baa god ka qoday waddadii la marayay si ay dadku ugu dhacaan godka nin baa soo maray godkii oo arkay si aan dadku ayna isaga arag buu meel ka horaysa dhagax lagu turturood u dhigay nin baa ku soo turturooday dhagaxiiyo intuu godkii iska arki lahaa buu godkii marxmadaxa u dhacay koro maxaa la samayn waxay dhaheen laba sababood wey ninna godkuu qoday ninna dhagaxu dhigay ka dhagaxa dhigaa laga rabaa waa inuu iska arki lahaa laga yaabaa godka wuxuu isaga arki waayey godka laba sababood baa timido kan hore weeye laakiin hadday sabab iyo mubaashara kulmaan mubaasharada ninka falka fuliyey baa iska leh waxay dhaheen mise maxaa ka mid ah nin baa nin halkaa ka soo tuuray intuusan dhulkaba soo gaarin baad shan xabadood ku dhufatay ninkii waa dhintay yaa laga rabaa ma ninka soo tuuray mise adiga shanta xabadood ku dhuftay dhulkaba isagoo soo gaarin adaa lagaa rabaa way xabadii waxuu ku dhintay u muudayala xabadii waytadu jajabi lahaa baa laga yaabaa wahaakada waxaa laga yaaba fuqahada masaa'ilkooda markii aad marto waxyaa badan ma lehato kanay soo sarfiga kama duwan hadda yar dhadhan rooyada ka dhadhaaba soo maha alficlu mansuubun waxaa loo tiiriya ilaa man camila qofkii sameeyey laysa ila alaamiri qofkii amarka bixiya looma tiiriyo facrif arinta ogow oo markaad kale xukumaysa wacdila cadaalad xukun marka halkaasaan ku daynaynaa wallahu aclam ya fabaطilu iqraaru mushtariihi bihamani ayضa ilaa shaariihi lianna bayca shay qad tadamana iqraarahu bima rtadaahu hamana wuxuu leeyay wahaakadaa sidoo kaleeta waxaan waxba ka jirin in yabطil اlaslu asalkii haddii uu buro baطala waxaa buraya maa kaana fii dimnin lahu wixii soo gudagalay isaga raacsanaay oo dhan baa buraya xaqan si dhabay u burayaan may fama staqalla oo weliba aan gaar u istaagin naxwulmabiici waxaa alaabbaa lagaa gaday oo kaleeto wey alaabtaasoo markii lagaa gaday kadib baana ay soo cadaatay mustaxaqan liayrihi lighayri اlbaayici ninka kaa gaday dadaan ahayn inay leeyihiinoo xaqdarrada tuugiya dhacaya boob ku soo qaatay inay ahayd baad soo cadaato xoola bililiqa ay ahaayeen dadkii lahaa baana yimid xoolahan dadkii lahaa way qaadan beecii haddaba waxba kama jiraan haddii beecii aan waxba ka jirin wixii beecaa lagu saleeyey ka dhashayna waxba kama jiraan markaasuu wuxuu yidhi fabaailun baycun lidaaka xaqan kow fabaailun waxaa labaadoo baail iqraaru mushtariihi ninka gatay qirashadii iyo ogolaanshuhuu ogolaaday biamanin aydan uu ogolaaday lacag ilaa shaarihi ilaa baayicihi ninkii ka gaday ninkii kaa gaday xoolahee soo xaday markaad ka gadanaysa lacag baad u ogolaatood u ballan qaaday inaad siiso intaasaan kusiin aad tiri soo maa wixii buu yeelan waayey wixii ninkii lahaa baa la noqday adiga ballanqaadkaaga waxba ka jiri may waxba kama jiraan maxaa yeelay lianna bayca shay shaygan la gaday baa qad tadamana wuxuu kulansadoo soo hoosgalo oo soo raacay iqraarahu inuu qirto bimartadaahu samana wixii lacag inuu ku gato ahaa uga raalli noqday inaad ku raa lacagtan qirato inaad ninkaas siinayso uu kugu yeesho adigu aad lacagtan kaga gadatay inaad qiratahay waxay raacsanayd inuu baacu jiro beeciiba hadduunan jirin oo waxba ka jirin lacagtii qirashada aad u qiratayna beecaan bay ku guda jirtay raacaysay qayb ka ahayde way raacday tagtay waxba kama jira wey sababtaa beeca wuxuu aasaas u ahaa inaad qirato lacag ogolaato beecii waxba kama jira sow maaha lacagtaan ogolaadeen ku raalli noqday waxaynaan ku gatana wixii waxba ka jirin lacagtaydan waxba kama jiraan wey hadduu kaa qaatan waad u dabageli haddii kalena kuma dalban karo oo lacagtaysi kuma dhihi kara mana ku diidi karaa dhow aniga adaa i ogolaada adaa i siiyey adaa raalli ku noqday ma ku dhihi kara may ani raalli ahashaygu wuxuu ku xirnaa beeca inuu ansaxo jiro beeci ma jiro sooma raalli ahashaygina ma jiro labada way israaceen weeye haye subxaanaka allah alxamdulillah ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk hal dhinac kama kulmi karaan tacrifi waxaad garataa almawaaqica masaa'ilku meelahay ku dabaqmayaan amhiladeedii iyo namaadiijteeda gara wey taas iska beegtu isaga dhamaystir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى والصلح خير والشروط نافذة ما لم تكن لحكم شرع نابذة مستعجل الشيء على وجه حضر عقب بالحرمان عنه فاعتبر الحد والتعزير والديات مشروعة تبقى بها الحياة وكلها يرجع للمصالح لا بد منها للمعاش الفالح كحفظ الدين ثم نفس مال عقل وعرض نصب يوالي بالشبهات تدرأ الحدود فنحو قطع معها مردود مثاله الوالد إذ ما وقع في الأخذ من أولاده لن يقطع واستعمل الألفاظ فيما وضعت شرعا لها من المعاني إذ أتت لا تهمل الحقيقة الشرعية إلا مع القرائن الجلية ونفي رتب للوجود الحالي فنفي صحة فللكمال والأصل أن الأمر للإيجاب والنهي للتحريم باستيعاب إلا إذا قام هناك صارم فمقتضى فمقتضاه يتلقى العارف مجرد الفعل بلا إيجاب من الرسول احمل على استحباب وإن بفعل بجن المأمور فحكمه في حكم ذا محصور وفعله المنصوب للجبلة ليس بتشريع لهذه الملة والنهي يقتضي الفساد إن أتى للذات أو لشرط نقضا يا فتى كصوم في حد ويوم عيد وبيع مجهول بلا تحديد وإن لأمر خارج النهي يرد فلا ينافي صحة فلا تحد كحج مرأة بدون محرم يصح لكن ما خلت عن مأثم in sha allahu tacaala agagaarkan haddii aan soo gaarno ilaa meelahaasoo cashirkeenna maanta ahaan doonaa wuxuuna ka bilaabanayaa qaacidada lixdan iyo labaad oo ku aadan beytka boqol iyo siddeed iyo toban oo mualifku raximah llahu tacaala waxa uu yidhi wasulxu heshiiska wax kasta oo lagu heshiiyaaba khayrun khayr wey washuruutu shuruudii dadku ay xirtaan oy isku afgartaan oy ku wada hadlaanna naafidatun mid fulaysa wey maa lam takun shuruuda iyo sulxigaa haddii aanay ahayn naabidatan mid tuuraysaoo ka hor imanaysa lixukmi sharcin xukunka sharcigu jideeyey haddii aan laga hor imanaynin tan waxaa u daliila xadiidkii almuslimuuna calaa shuruuطihim ilaa sharطan xarama xalaalan oo axalla xaraaman muslimiintu waxay shuruud ku galaan bay leeyihiin ilaa shardigaas inuu diinta ka hor imanayo oo xalaashii xaraam ka dhigayo xaraamtiina xalaal ka dhigaya maahane wax kastooy ku heshiiyaanna uu nabigu yidhi wasulxu jaa'izun bayna almuslimiina ilaa sulxan axalla xaraaman aw axalla xaraaman aw xallala aw xarama xalaalan heshiis kastood ku heshiisaanna iyadana way bannaan tahay labada qof ee wax ka heshiinaya masaladan labada qadiyadoodba waxaa weeye shuruudu ama cuquud iyo mucaamalaadka iyo xiriirka dadka dhex maraya noocay doonayay kaga saabsana kaga saabsanaataba ama wax kala iibsasho ha noqoto ama guri iyo xiriir gogoleed ha noqoto ama ha noqoto jinaayaad iyo xuquuq la kala gudanaya ha noqoto iyo waxyeeliya dhiig dhacay wax alaalay dadku waxay ku heshiiyaan heshiiskaasi waa la ogol yahay haddaanu nad sharciga ka hor imanin haddii qof dad laga dilo oo ay qoladii qisaas dalbadaan camdan looga dilay oo la yidhaahdo aan ku heshiina laba magood qaata ama saddex magood ama afar magood qaata la yidhaahdo qisaastana naga daaya ama iyagu ay yidhaahdaan haddii saddex magoodna la siiyo umaanu qisaasta dayn qoladii kalena ogolaadaan saxa sulxu sulxigaa waa saxayaa qoladiina waxay xaq u yeelanayaan wixii lagula heshiiyey ilaan iyagu intay iska cafiyeen diyaan ku cafinayn maanay dhihinoo hal diyaa uma waajibin qisaas bay lahaayeen xaqoodiibaa waxaa lagula heshiiyey in wax loogu daro iyagana xaqan fulintiisa ay iska daayaan intii lagu heshiiyey in loogu daray xaq u yeelanayaan saa darteed waxaad arkaysaa meelaha qisaasta laga fuliyo goorta goobta qisaasta la keene fulinteeda waxaan arki jiray sacuudiga markii qof la qisaasayo marka hore askar baa timaada oo aagga xirta oo gacmaha iswada haysata gardada askarta dhinaceeda shunbaad adigu istaagi kartaa oo ka daawan kartaa walo uunan kaa fogeyn ninka qoorta la jarayo uusan kaa fogeyn marka labaadna isagaiyo indha duuban baa la soo fariisiiyaa marka la soo fariisiiyey kadib waxaa timaada maxkamaddii xukunka riday saraakiishii booliska dhakhaatiirtii caafimaadka intaba way isu yimaadaan xilligaa kadib baa bas yaroo caasiya ama gaari seefo wadaa yimaada oo gadaal gadaal inta loo soo geliyaa ninka indhaha duuban wejiga indhaha duuban agtiisa la istaajiyaa markaasaa dabada loo furaa markaasaa labaatan soddon seefadoo cadcad oo wada af badan oo sii jeedaad aragtaa sidaad isaga joogtuun baa gaari gawaaridii hdeqaaliga ee muraayadaha madmadow leh oo socdaa soo istaaga meesha nin si fiican u labisan oo xoog badan oo dheer baa ka soo dega halkaa marka ay marayso ninku meeshay gaarigii seefaha ku jireen buu dhex galaa seefihii buu kolba mid soo saaraa uu iska tuuraa kolba mid buu la baxaa midda uu isiraadareelahay tan waa tii u khatarsanayd buu la soo baxaa ninkiibu dhinacaa bidixdaa ka soo istaagaa wuxuu rabaa baasha saa in ugu dhufto saadi lagu dhufto aday kugu soo noqon mogto saa intuu ugu dhufto madaxuba hal mar keliya inuu ugu rabaa markaasaa waxaa la aqriyaa ninka taariikhda uu dhashay magaciisa cidda uu yahay dhalashadiisii iyo taariikhdiisii halka uu ku dhashay dembiga uu galay xilliga lasoo qabtay markhaatiga iyo caddaymaha loo helay xukunka sharciga ee ka dhashay wuxuu yahay baa la aqri intaa la aqrinaya waxaa dhacda marar badan inuu nin istaago oo yidhaahda ninkan ha laga daaya dilka mag baan bixinaynaaye qoladii la dilay ninka dilanaysayna way fadhiyaan meesha markaase waxay leeyihiin maya mid kalea istaagaya wuxuu leeyahay mag labaad baan bixinayaa waxaa laga yaabaa inay dhahaan maya mid saddexaad baa istaagaya oo mag saddexaad baan ku daray anna waxaa laga yaabaa maya inay dhahaan hadday ku adkaystaanna de ninkii marka dambe qoortaa la jari hadday saddex afar shan meelaha magood markay sii marayso hadba ninka la dilaya reerka uu ka dhashay ee say hantii u leeyihiin weeye hadday yidhahdaan waan aqballayna halkaa ninka qisaastii waa laga qadayn horta isagii waa la celin gaarigaa lagu qaaday oo xabsigaa lagu celin ilaa nimankan xoolaha lagu kala baxana lasii dayn maayo ninkan waa xayiran yahay marka ilaa magta saa darteed hadday ku heshiiyaan ninkii dilkii waa laga cafin iyagana saddex afar shan magood asulxu jaa'izun bayna almuslimiina wey labadii isqabtay taasi waa jinaayaad abaabu nikaax usoo gudub labada isqaba hadday ku heshiiyaan wax midkood xaqiisa inuu ka tanaasulo ama marka hore isguursanayaan ay ku heshiiyaan wax xaqu shuruui mastaxlaltu an tuwafuu ma staxlaltum bihalfuruuja waa kii xadiidkiihaa ninku gabadha markuu guursanaya hadday tidhaahdo aniga waan masayr badnahay in naag layla labaad layla guursadana ma doonayo ballan ma igula geli ma ku heshiinaa inaadan naag ila guursanaynin hadduu yidhaahda haa oo waan ogolahay asulxu jaa'izun bayna almuslimiina weeye mana la guursan karo haddii laakiin uu wax guursadoo dambe meherkii wuu asixi laakiin waxay xaqu leedahay nikaaxeeda inay fasakhato hadday la noolaato marka la isguursada kadib ninkii hadduu xaas ka badan leeyahay ama iyadaa xuquuqdii gogosha ay ku lahayd hadday qaar ka cafido ama habeenkii iyadu ay lahayd bishiiba dhammaantii ama qayb ka mida islaan kale ay ugu deeqdana way bannaan tahay asulxu jaa'izun bayna almuslimiina weeye waana sidii nabiga iyo calayh salatu salaam sawda binti zamca ay ku heshiiyeen wey ee maalinteeda caaisho siisay marka taana waa baabu nikaax dheh baabu lbuyuc walmucaamalaat wixii shuruudeen isu dhiganno iyo wixii aan ku heshiino laakiin laga heshiinayo oo leh horniyahow xoolihii ii soo dadeji aan kugu lahaa ina aan kaa cafiyo way bannaan tahay nabiguna alai salaam maalin laba ninoo ku murmaysa masaajidka waa kii guriga ka soo baxo oo xaq isku lahaa war waa sidee markuu yidhi buu nabigu wuxuu waxaa loo sheegay ninkan xaqaasaan kulahay siibaan kala ahay markaasuu wuxuu yidhi niyo wax ka cafi markaasuu yidhi intaasaan ka cafiyey war adigana waradoo kacoo sii buu yidhi war ha ka daahin intiisa kale hadda gacanta ka saar sulxi saasi heshiis hadduu idin dhex maro asulxu jaa'izun bayna sulxi qaraar baa leeyahay laakiin xoolaad qirsan tahay wey waxaa jira wax la yidhaha sulxu inkaarin xoolaa ninka nimanka loo haystaa iyagiina waa inkirsan yihiin qoladana waa ku dhegan yihiin dhibaato iyo fitno inay ka dhacdaa laga yaabay waxaa lagu heshiisiin karaa oo lagu dhexdhexaadin karaa werdinna intaa ka taga werdinna intaa qaata asulxu jaa'izun bayna almuslimiina ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaalan wey laakiin waxyaabaha lagu heshiinaya xadkiiyo sharciga u xiran iyo shuruudda laysla dhiganayaay waa inaynay sharciga wax xalaal ku ha aan xaaraantinimayno ama wax xaaraam ku ha aan xalaalaynna aanay ahayn hadday baabu zawaaj la joogo oy ninkiiyo naagtii inay iyagu dalqadihii dhammaaday iyo ciddadu dhammaatay meher la'aan dalqadeedna yaana ninna isaga sheegin oo aan iska qarsanna ay ku heshiiyaan haadaa sulxun baatilun so waxba ka jira maaha waayo waxaa loo heshiinaya xaaraan aan qarsanna wey aan xaaraan qarsanna wey hadday qolo ku heshiiyaan xaq inay duudsiyaan almuslimuuna calaa shuruuطihim wax la yidhahda ma jirto adna kuma banaana shardiga inaad furisood heshiiska u hogaansanta kuma banaana inaad qarisana waa dembi labaad iyo xaaraan wey waayo xaaraan baa loo fakfakanaya wahaakada ilaa qadaayaadkao dhani wasulxu khayrun waa fiican yahay washuruuطu naafidatun shuruudii laysla xirtana sida loogu shardiga loo wada dhigtay wuu u fuli maa lam takun haddaanay shuruuطa iyo sulxiga heshiisku ahayn naabidatan mid tuuraysaoo ka hor imanaysa lixukmi sharcin xukum sharciga mustacjilu shayi calaa wajhin xudir cuqiba bilxirmaani canhu factabir mustacjilu shayi shay qofkii dadejista uu yeelan lahaa waktigiisii oon la gaarin ka degdega calaa wajhin qaabna uga degdega sugitaankii xudira la xaaraantinimeyo dariiq xaraama inuu ku soo dedejiye raba cuuqiba waxaa lagu ciqaabaa bilxirmaani canhu wixii in loo diido oo af ka saari mayse arki mayse la yihahdo uu degdegsanayey ee factabir arrintaa ku cibro qaada buu ku yidhi waa tii sacdi uu dhihi jiray mucaajilu lmaxduuri qabla aanihi qad baaa bilkhusraani ma xirmaanihi man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi dhahdaba waxbaad xaq u yeelan lahayd laakiin xaqii aad u yeelan lahayd oon la gaarin baa si aad xaqii durbo loo gaaro baa dariiq degdega u martay dariiqaasoo dariiqaan bannaanayna wixiina sababtaad ku yeelan lahayd waa la helay dariiqaa markaad martay laakiin dariiqadaa qalada u maray wixii baa laguu diiday ninbaad dhexalkiisa lahayd marka uu dhinto talowma walaalka iyo adeerkaa mandhalaysu ahaa xoolo badanna waa lahaa wuu dhiman waayey marka kugu cimri dheeraaday markaasaa dishay ama toos u dil ama sabab ku laho oo tuugo u dil ama sun u qari ama shirqool u maleeg waxaad adigu kaalin ku leedahay buu u dhintay xoolaha waxba kuma liida laa yarsul qaatilu shay laysa lilqaatili shayn wey qaatil waxba ma laha xoolahaad ninka adeerkaa u dishay tolkaayo adeerkaana weyni adduun iyo aakhirana waa dembi xoolo iyo maalkaad u dishayna heli mayse haddii taa aan la ogolaan lahaa qof walba qofkuu dhaxalkiisa leeyahay si uu xoolaha u qaato u khaarijin lahaa sooma waxaa kaloo lamida dhan amsiladeeda ka mid a waxaa la yidhaahdaa addoommada qayb xoraynta addoommada almudabbar qayb la yihahdaa jira qayb la yidhaahdo marka haddaan dhinto xor baa tahay haddii addoonkii la yidhaahdo haddaan dhinto xor baa tahay oo uu dhimashadii tiigsado oo uu qofkii dilo ma xoroobayo man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi dheh waad yeelan lahayd hadday jashiisu xilliga aad caadigu isaga dhinto ama aadan kaalin ka qaadan oo dad kale ayay arrintaadan lug ku lahayn laakiin maadaama dariiq khaldan oo sharciga xaaraam ku ah aada u martay wixii aad yeelan lahayd waxaa lagu leeyahay raalli ahaw waxba ku laguma ogola waayo saddan lidariicati weeye daraa'icda waxyaabaha dariiqa fasaad baa loo mari doonaa iska helo soocegaasheeda lagama sheegin sanka waan iska goynoo wadda halaq buu noqday soocegaasheeda sheekooyin laga sheega ka mid maaha sankan waa goyn oo maxaad u goyn wada halaq buu noqosho uma sii waxbaa marayo wuxuu kuwa kalena way soo fiirsan oo jidbay ka dhiganayaan meesha makin la goyu ku fiican yahay saa darteed ninkan haddaan la qadinin oo xoolaha la siiyo dad badan baa meydkoodu galgalan dad badan baa laga taqalusi si xoolaha ay ku fadhiyaan loo qaato markaasaa weliba la qaadano jid sharci aan ku qaadanay la dhihi xoolihii marka ninka isagu boobiya dhacyax bililiqaysan ha bililiqaystee jid sharci oo u soo maro xoolaha sharci ugu qaataay ma jiraan muska mustajiru shay shay qofkii dadajista calaa wajhin ariiq iyo qaab u dadajista xudira la xaaraantinimeeyey jid xaaraanana u mara cuuqiba waxaa lagu ciqaabaa bilxirmaani canhu wixii in laga qadiyo oon agtiisa aanu marin ee factabir arrintaa kuwaana qaado ee ku fududaanin qaacida lixdan iyo afraadi alxadu wاltacziiru wاddiyaatu mashruucatun tabqaa biha alxayaatu mas'aladani waa mas'alaة اlxuduud iyo cuquubaadka shariicada xuduudda shariicadu waa laba qaybood qaybna waa qayb qisaas la yidhaahdo xakow la gooyo ah qaybna waa qayb ka sokayso oo ama garaac ah amaama goyn ah xuduudda shariicadoo dhani waxaa loo jideeyey lidari masaalixi lidari اlmafaasidi wa jalbi اlmasaalixi diintana waa kii la yidhi aasaasanba shariicadeenna dhan waxay ku salaysan tahay jalbu اlmasaalixi wa takhiiruhaa wa dar'u اlmafaasidi aw taqliiluhaa in masaalixda la keeno iyadoo dhammaystiran haddii la dhammaystiri kari waayana inta ugu badan ee la keeni kara la keeno mafaasidoo dhan dhibaatoo dhan in laga hortago hadday dhici weyday in la yareeyo inta la yarayn kara la yareeyo saa darteed naasir sacdi waa kii uu lahaa manduumadiisii yarayd addiinu mabniyun cala almasaalixi fii jalbiha wadar'i lilqabaa'ixi saas darteed baa waxaynu leenahay masaalix iyo mafaasid markii laga hadlayo ee laleeyahay irtikaabu khafi daraarayn iyo aan soo marnay qaacido kaley leedahay oo waxay dhaheen yutaxamalu dararu alkhaasu lidafci darari alcaami dararkiiyo dhibaatada qof khaasa soo gaaraysa baa ka fudud oo la samayn dhibaatada soo gaaraysa si guud dadka ugu dhacaysa hadday dhibaatadii laba mid inay ku dhacdo ay noqoto inay qof khaasa ku dhacdo iyo dadweynaha guud inay ku dhacdo qofka khaaskaa lagu leexin waxaa la yidhi geedkii gurigaaga ka baxay bay laamihii soo baxeen markaasay jidkii waxyeeleeyeen geedkaagii in lagaa gooyo waxyeelay kugu tahay adiga laamaha midhay bixinayeen dayntooduna dadkii ummaddii dhannayd ee meesha maraysay waxyeello ku tahay geedka waa la goyn adiga dhibha kugu ahaata dhibkaagaa ka sahlan dhibka ummadda dhan gaaraya dhibka ummadda dhan gaaraya waxaa la yidhi gurigaagii baa halkaa dab ka soo kacay haddii aan guryahan ku xiga la dumiyana inta kale magaalada way badbaadi haddaan la duminina dabku magaaladu wada qabsan yutaxamalu dararu اlkhaasu lidafci darari اlcaami inta ku xigta waa la dumin wax dandhawaana cidna kuma ay laha intii magaalada dhan guban lahayd afartan guryahooda ha dumaan kolaba iyagana way dumay dubi lahaayeen waxaa ka mida masalada amhiladeeda waxaa la yidhahda atatarusu tatarusu اlacdaa'i bilmuslimiin gaaladii weerarka soo ahaydi hadday muslimiin intay qabsadaan adduruuc albashariya hadda wax loo yaqaano ay iska soo hormariyaan dan baa laysaga wada dhigi waayo haddii la daayo kuwaana wayba haystaan kuwa kalena way qabsana eber bay ka dhig ummadda way fasaadin intaa ha dhintaanoo ajirkooda aakhare ilaahay keeni hays raacaan xukmu tatarusi bitatarusi lacdaa'i bilmuslimiin la yihahda hadday gaashaan ka dhigtaan raaci intay iyaga wayba haystaan inta kalena ku darsan lahaayeen intaa gab haysla dhahdo yutaxamalu dararu alkhaasu lidafci darari alcaami dheh tan xuduuddana baabkaasoo kaleeto wey ninkan gacantiisa dhib baa ka soo gaari la gooyey laakiin haddii la daayo ummadda dhan xoolahoodu badbaadi maayaanoo nin gurigiisa nabad ugu barya ma laha ama jeebkiisa iyo meeshii wax ku aamini nin walba alaabta ama lagaa xadaawale ummadda dhan baa qalaq iyo argagax iyo naxdin ku noolaan marka ninkan dhibku ha ku dhaco dharbaaxadu ha ku dhacdee ummadda kale ha ku nasato in lagu nasanna ilaahay waana tusay inta xuduuda xogay laga ogay qadyahan sacuudiga ka jirta waxaan arkay dukaamo dahabla ah oo masaajidkan tan iyo qaybtiisa dambe ka weyn oo dahab keliya yaallo innaga dee dahabka inoogu qaalaysanee naqaana waa sideed iyo toban iyo kow iyo labaatane sagaal iyo sagaashan baa yaalla mataqaana sagaal iyo sagaashan ciyaarka noocaas ee la yidhahdo sagaal iyo sagaashane la yidhahda boqortooye iyo maalqabeyn weynunbaa garan kara ee meesha inaga halka halka silis xoogayga la siinayo uu halka silisiga konton kun lixdan kun oo dollar baa yaalla salaadii baa la aqimi isagoo furan baa laga dareeriyo nimankiilaa masjidkay geliya salaada kusoo tukan mid baa soo agmari dahabku arki maalin baan fiirsanayna marka mid uu soo agmaroo dahabku aad u fiiriya askar baa marka wareegeysa haddii loogu dhex yimaado qiyaami baa kici saa intuu u fiiriyey oo istaagay oo hareeraha fiirfiiriyo gacantiisa fiiriyey isu dhaqaaqay xoolaha rintaa ka qabatay kadibna gacantiisu eegay wuxuu yihi tanaa maqan iska tegay marka muujeedaa marka xoolihii inay badbaadeen ninka gacantiisu u cabsaday yutaxamalu dararu alkhaasu lidafci darar alcaami wey calaa kulli xaal qadiyadaasuu rabaa inuu inoo tilmaamo mualifku oo inoo sheego wuxuu yihi alxaddu xadda sharciga oo ah ama tii dilkahayd madaxa la goynaya ha noqoto ama ha noqoto tii gacanta la jarayey ama ha noqoto tii la shaabuugayey khamriga ninkii cadday wataziiru taziirtii tacziirta waxaa la yidhaahdaa cuquubada aan sharcigu wax go-an u goynin waxyaabaha edab darada ah en sharcigu xadda go-an u goynin laakiin ninka qaadigaa marka loo keeno qofkan in la edbiye u baahan oo qofba si loo edbinayo wey nin waa la xiri haddii la yihahda ninkan fiiriya sida bulshada uu ka yahay iyo hadhow magaciisi iyo waxeebaa haddii lagu sameeyo unan dib dambe waxaan ugu noqonayninoo xanuujinayaa la dhihi haddii la yidhaahda in la xiro habeennu xabsiga ku baryeybaa ugu daran waa la xiri haddii la yidhaahda fagaaraha shan ulood lagu dhuftay ha la yidhaahdana dadka intii laysugu yaraa fagaaraha shan ulood lagu dhufa waxaasuu sameeyey baa la dhihi haddii la yidhaahda intaba waxaa uga daran intii dadka la isugu yeereen nin weyn baad ahayde waxaya waxa maxaa kaa keenay la yidhahdana dadka intii laisugu yeeraa intaa lagu dhihi qaadiga meeshaa joogaa taqdiirin ujeeddadu waxaa weeye ninkan uusan madamba u noqonin marka isaga maxaa nin waxaa la yaabaa xabsiga uga sahlan la waayey maalmo in dadka dhexdiisa lagu daya war ninkii weygaa wuxuu sameeye daya waxaa u dhaanta isagoo xabsi intii la geliyey hadhow dadku ugu sheekeeya safar baan aadad meel baan ku maqnaa baa u dhaanta dadka qaarkii ninna xabsigaa uga daranoo safqada ganacsi iyo tijaaro oo waaweyn baa dhaafi haddii loohayo ku bari ku bari siuusan ugu noqonin hadhow xasana marka darrada sama yidhaahdo uu yidhahdo intaasoo safqadooda ganacsiga ku dhaafi haddii aad dhowr habeen ku barida war nimayo lacag kasta iga qaato isii daayoon may tanaa kugu daran sooma tanun baan ku gelin ninna waxoogay waa la garaacay baa ugu daran soomaalida waxaa ka mid a qabaa'ilkeeda qabiil la yidhi toorri geli haddaad rarto wax walba ku samee laakiin hala dil haddaad lagado ku dili lafaa ku dili laakiin toorri intaad geliso haddaa isu lagado uu kaa guulaystay bas ninkaasoo kale hadduu meelahaas yahayna intii rag loogu yeedhun baa fagaaraha lagu legdi rig saabaa lagu sameeya nin waliba wuxuu ceeb u arko in la sameeyana sharcigaan xaraam ku ahayn baa lagu samayn tacziir baa la yidhahdaa wadiyaatu magta qofka bixi laleeyahay mashruucatun waa la jideeyey tabqaa litabqaa bihaa inay ku baaqi noqoto alxayaatu nolosha oo qisaasta ilahi wuxuu yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulilalbaabi ninkan hadduu ogyahay in la dili dilka ku degdegi maayo laakiin hadduu ya tol inuu soo gurmanayo in la yar xiyo laba sana ka soo bixiya hadda qolyahan le galbeedka ee leh dilka waan joojinay waxay isugu hanjabaan ma taqaanaa nin nin dilay baa waxaa lagu leeyahay cuqubada ugu adeega la xiraayo waa shan sano marka muxuu kudhi marku ku hanjabo wallaahi intaan ku dilo oon shan sano soo qaato ugu badnaan inaan suuqayga birina ka shaqaysan saas cad buu kugu hanjabi intaan ku dilo oo saddex sano la i xiro weliba xabsi hotel saddeamsa nujuuma aafayf star la geeyo baan weliba an san saddex sana kadibna oon shahaado kusoo qaato xabsigii baa loo gelay wax ku barto jaamacad buu arday ka noqon master buu diyaarin phd dictor ku diyaarin shantii sane uu ku jiray isagoo rofesorahoo rofesor uu ka soo bixiba intaa uu seexanayana qol telefishankiisii le musqushiisii le fadhigiisii le telefoonkiisii le internet hadduu rabo u fiirsan joornaalka maalin kasta loo soo tuuri buu ku jiray shan sano halkaa ku jiray phd shahaado iyo waxbarasho uusan waktiba u helaan dhaqaalana u helaan halkaas buu ku jira miskiin weye waa laga bixin oo lagaga bixiyey so wax soo dilo soo wax soo bara sooma kadib adoo shahaado weyn wata ka soo bax waxa uu dilku isaga badanaya u istaagnaya waxaasoo kaleeto wey maalinkii il aseef adagoo sayfulcadaala ay timaado ee ma dishay ha qad laga siiya ninkii dee ninku nin la dili seef lagu dili maya weliba dilku xabad kuma fiicna dilku seefuu ku fiican yahay nin arkay nin seef lagu dilayo ma sahlana inuu qof ku degdego iskaan idiin sheegaya haddaa oo kaleeto marka intii la soo fariisiiyo anu laba saddex jeer baan daawaday oon askarta taagan qof iga xigid waxaa salaada maalinta jumcada dadka la qisaasi jiray marka la qisaasay jumcada markaa usii socoto haddaad waxoogay barqadii soo baxdoodan horey u kalihin aaggii oo askar taag taagan tahay baad arkay maanta in xad lagu fullay meesha waad garan marka markaas ay ridintaa ku tukanno oo kaba hagtayda dhiganno assalaamu calaykum tii la yidhahda masaajka waa laga soo diri nin walba inaan looga horraynin oo daawadu rabaa dirrig saada soo leenahay maalin nin ila socday isagu mantagayba markuu arkay ninka la dilay de seefun baa saa loogu dhuftay dhag oo madaxii halkaa intuu ku dhacay buu dhiig saa u fakaday nin arkaya seeftii saa lahayd laakiin wiilal yar yara maxay samaynayeen markii seefta lagu sii wadayay way sacabaynayeen shaab shaab shaab markuu madax si fiican loo gooyeyna way yidhahdeen mas sidoo mooda banooni gool la dhaliyaad moodaysa annagana naxdin maalintaa laakiin habeenkii baa igu darray habeenkii markaan seexday indhaha horkaas u qabtay baa kurgooni baalaan arkaya nin arkaya qof diritaankeed ku degdegi maayo walakum fil qisaasi xayaatun saa darteed baaba loo isku degdegin oo ninka la soo xirxiro dadka la isugu yeero dhag seefta lagaga siiyo madaxii halkaa kala yaala dhakhtar labadaha ka saaro markuu dhintay la ogaado madaxiiyo isagii nacashka intii la saaro ambalaas taagan meesha lagu rido meeshiina ciiddii ciid lagu gediyo intii dhiiggeen intii la qaado jawaan lagu rido gaariga askarta lagu turo lagu kala dareero ya waxaan malay in yaroo haraga iska haysatay markaasuu intuu xagga kala wareegay oo dhegta saa uga geliyey madaxii oo saa u gediyey buu israaciyey markaasuu isaga jirkiisa isaga tirtiray seefta dhiig kaga tirtiray seeftuna meel buu saaray gaarigii beensiga markiis beensigu iska galay ya may wuxuu qabay qamiis dheer oo ilaa dhulka jiitamaya iyo cimaamad iyo cigaal iyo muraayado aada khafiif u ah weli ninkaa xaragadu xaragoonaya nin aroos isu soo diyaariyey wax kale moodi maysid ha waxay u darayn laakiin markuu ninka intuu gadaashiisa soo istaagay isna u yaqaanaa ninkii inuu yahay shaqalku garan uu arki jiray mogta buu xagga ka istaagay shanqarku maqlay markaasuu xagga isu tuuray markaasaa la soo istafariisin markii dambe waxaa lagu yidhi waxaad yeeli calcarar wax tari maaya iska fadhi waad ogtahay meesha lagu wada saasuu isu lahaan buu keliya saa uga taabtay saaduu yidhi madaxii baa maqnaa arninka muxuu baxa barasho muxuu xaggee uga soo baxay baa idhi haddii telefishin laga soo duubi lahaa may ogoleen laga duubee filimada kuwa jiri un toogbadnidiisa maahan wax kale maadan moodeen haddaba seefaa arkaya nin arkay qooraa arkayay waxay ku dhacay meeshii aadayn arkayey qof diritaanku ku degdegi maayo meeshii la yidhahda waxbaa lagu dilaya laisku dilaya waxaan ka yaabi xataa tii xaqa loo dilay inuu ku dhiiran waayo si kastaba ha noqotee tabqaa biha alxayaatu noloshaa ku baaqi noqonaysa wa kulluhaa dhammaanteedna yarjicu lilmasaalixi masaalix bay u noqotaa dantaa la eegayaa laabudda minhaa waa lama huraan lilmacaashi nolol alfaalixi oo liibaan leh nolol degan oo liibaan leh oo nabad ah haddii la rabo xuduuddaa in la fuliyaay iyo magtaa iyo tacsiirtaasi baa lama huraana maxaana loo jideeyey ka xifdi diinin diin baa lagu ilaalinayaa uma nafsin naf baa la ilaalinayaa maalin wa maalin baa la ilaalinayaa caqlin wa caqlin caqligaa la ilaalinayaa wa cirdin sharaftiiyo nasabkaa la ilaali sharaftaa la ilaalinayaa nasabin nasabkaa la ilaalinayaa xifdigaasoo yuwaali iyo duumu daa'im ah xifdi joogtaa weeye shariicadu intaasoo san hala ilaaliya ma dhihin weligiiba shantan waa shanta la yidhahda addaruuraatu alkhamsatu laba laakiin cirdi iyo nasabka isku mid weeye oo hal mid bay ka soo qaadaan markay daruuraatu alkhamsa sheegayaan waxay yidhaahdeen culimmadu raxmat ullaahi calayhim diinihii ilaahay soo dejiyeyoo dhan waxay isku raaceen in la badbaadiyo la difaaca diinta nafta la difaaco maalka la difaaco caqliga la ilaaliyo qofku cirdigiisa iyo sharaftiisana uu ilaashado oo loo ilaaliyo loo badbaadiyo axkaam baana loo jideeyey intaba xifdu diini waxaa loo jideeyey xaddu riddati nin baa gaaloobay diintu ciyaar ciyaar ma aha jag qoortiiyo unuunkaa la jaray rag iyo dumar wuxuu dooni ha noqdeen man badala diinahu faqtuluuhu iyo xadiidka ibnu mascuud ah laa yaxilu damu mri'in muslimin ila biixdaa alaain waxaa ka mid ah wataariku lidiinihi almufaariqu liljamacati waxaa la ilaalinayaa diintii inaan ardaal oo dhan meel lagu ciyaaro iyo meel lagu kaftamo iyo meel wixii raba la iska yidhaahdo aan ahayn diintu kaftan ma gasho iyo gaalnimadu waxaa loo jideeyey oo kale diinta xifdigeeda aljihaadu fii sabiili illaahi in diinta lagu difaaco waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna diinu lilahi saasaa loo jideeyey haddii kaloodan iska celin weydaan iyagoo la dagaalamayaan diinteena ka saaraan iska celiya diintana difaacda inay la dagaalamayaanna qur-aankaaba sheegay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaطaacuu weligood dagaalkooda way wadi ilaa ay diinta idinka wada saaraan hadday awoodaan idinna maxaa la rabaa waqaatiluuhum idina dagaalamo dagaalka wada xataa laa takuuna fitnatun wax diin dad wax ka fitneeyo shirki dad ugu yeeraya ilaa dunida laga waayo idinna wada iyagana waxay wadayaan ilaa wax muslima dunida laga waayo aljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaamati wey marka weligiiba ha socda xaq iyo baatilku gorgortanka iyo loolanku waa socdaa soomaaliduna waagii hore inkastoo inagu jihaad fii sabiillahi uga dan lahayn waxyaabihii idaacadda aan ka maqli jiray waxaa ka mid ahaa bishimaha agtoodiyo been weeye nabadii wax nabad la yidhaha adduunka ma jirto baaruudda qaraxdiiyo buntuq weeye dunidii ninkii buntuq haysta ee xabaddiisu ay wax karayso unbaa xaqiisana loo ogolyaha lagana xishoon ninkaa unbaa madaxa loo salaaxiyo oday ah ninkii tabar daranna ninkii soo maraba laad unbaa lagala daali waxa innagana haysta wey hadda dunida soomaad arag sawaariikh cusub baa la tijaabin waxaa lama canaanshaan baa caanihii daadiye wey qolo kalaa waxbay damacsan tahay la dhihi wwwwwwbaa hadda iraan waxaysa mar oo iyaguba maalin kasta mid cusub bay tijaabiyaanoo koodu wax maaha miyaa qolaa laba ruuxoo mudaaharaad baa la dhigi oo laba qof baa la dili xaqii bidyaadaan kamaa laga dhacay laakiin iyagii ummado dhan bay naabaal ku shubayaan oo waxa ka soo qaadla maarata saa darteed waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna diinu lilahi aayad kalena kullu yakuuna diinu kulluhu lilaahi marka waxyaabahaasoo dhan xifdu diini baa loo jireeyo nafta in loo huro loogu talagalay uma nafsin nafta in la badbaadiyo nafta in la badbaadiyana alqisaasu baa loo jireeyey walakum fi lqisaasi xayaatun alxuru biاlxuri wاlcabdu biاlcabdi wاlunhaa biاlunhaa baa la yidhi waxaa kaloo yihi wakatabnaa calayhim fiiha ana الnafsa biالnafsi wاlcayna biاlcayn waxaa kaloo lixifdi nafsi loo jideeyey qofkii qisaasta kulliga ahiyo ta juzigaa labadaba qof baa qof gacanta gooye gacantiisaa la goyn qof baa qof dhegta ka jara isna dhegtaa laga jari isagunba keligin baa dheg la-aan noqon walle dhegtaadana waad waayi marka intuu dhegta kala goyn lahaa tiisa ha taato tiisa ha taato markuu dheg kala gooy yidhaahdo hadduu ninkan sanka ka gooyis yidhaahdo walaahi sankaaga ha yidhaahdo hadduu xiniyaha ka gooy yidhahdo xiniyihiisa ha eego kuwaagana way maqan yihin ha ku talagalo qaniya qaniya kaa muujiso waay marka ninku hadlaa uu xanuunsado waxaa loogu talagalay tay soomaalidu yidhahaan dabkii lagu gubtaa dambaskiisa laga caraama laga wareegaa waa maalin maalka in la xifdiyo xaddu sariqa maxaa loo jideeyeyba ninkii waxaday gacanta waxaa loo gooyey xoolaha qolaha waxay yidhaahdeen ninka abulcala almucari iyo kuwa baraka beelayow ahaa baa gabayo tiriyey wuxuu yidhi dad gacantani sharcigu wuxuu ka dhigay magteeda konton geela haddana afar shilin hadday haddo oo dahaba baa shilin dahaba afar meelood meeshii baa loo goyn oo hadda laga yaabo wax laba boqol ilaa laba boqol iyo konton shilina inuu noqdo qiyaaskii hadduu u batana shan boqol gaaraya baa hadday xadda gacantii la goyn konton geelaa la yidhi waxoogay shan boqol lah loo gooyaa la yidhi waxay dhaheen shareicadu labadaasay isu qaabilisa annaga garan mayno gabay bay ku tiriyaan marka yad bhamsi miiina casjadat hudiyat maa baaluhaa quطicat fii rubci dinaari tanaaqud maa lanaa ila sukuuta canu wanastajiiru mawlaana min annaari yan شhan boqoloo dahaba joogtay oo rubuc daha dinaar loo gooyey arin la yaabla weeye tanaaqudun waa diin iska wada hor imanaysa buu maa lanaa ila sukuuta canu iska aamusnimo wax noo furana male haddana hadalana sala ku dheg wey wanastajiiru mawlaana min annaari ilahay naar baan ka badbaadaynaa abulcala almucarina abulcala almucarigaa taqaanaan wey almucari waxaa wey rajul mujrim faasiq uu ahaa abulcala almucari ma guursanin weligi wuxuu dhihi jiray aabbahii hooyadii baa adduunyadan markay dhaleen aniga jariime iyo dembiga galae anu intaa ilmo dhala jariime iyo dembi mushkiladda noloshan ka geli maayo weligiina hilib ma cuni jirin baa caleenta iyo waxaa soo cuni jiray ilaa jirkiisa dhan uu cagaartay mulxida zanaadiqada ragga lagu tiriyo ka mid ahaa rag baa u jawaabay badan oo ka mid yahay imaamu shaafici waxyaabihii loogu jawaabay tirada badnaa waxaa ka mid ah qul lilmucari caarun ayumaa caarin jahlulfataa wahwa can hawbituqa caari mucari waxaa ku tiraahdaa ceeb waxaa ugu filan qofka inuu jaahilna yahay afkiisana haysan waayo daldalmo jaahil baa tahay aan wax garanaynin iyo xikmadda ku jirta ma garanaysid jaahilnimadaadiina afkaaga kama adkida waa iska hadhadli jaahil hadhadlaysay la yeelaa war ceeboobe ceeb baa kugu dhacdae iska aamus markaas waxay dhahdeen tibay ka jawaabeene cizu lamaanati aklaaha waarkasahaa dululkhayaali fafam xikmata albaari waxaa la yidhi markay aaminka ahaydna casiiz sharaf loo shan boqol oo dahaba joogtay ahayd markay tuukaa inad aan noqotayna rubuc diinaar bay ka raqiisanaatay xikmadaasaa ku jirta meeshay ammaanadaa qaali ka dhigtay iyadoo xamaynan ahayne khiyaanadana way la degtay xikmadaasaa ku jirta faham baa layidhi doqon yahu jaahilkii waxba kala garanayn calaa kulli xaal waxaan idhi maalka in loo ilaaliyo dadka xoolaha ku dhimatay ee ku soo dhididay umbunidid aayar adigoo saa u taagan ama fadhi ama la lumaysan umbaa xoolahaas ku soo dhimatay umba aayar si fudud ula baxo jabka gashaday ama xoolihii aad ku soo daashay eed meel ku kaydsatay umbu aayar intuu kuu dabamaray bal intee in leeg baa naxdin iyo welwel qofkii qabsan haddiise arrinta aan wax laga qabanin oo maanta hebel la xado berida hebel la xado saa dambana hebel la xado magaalada caawayaa nabad ku seexan nin walba saasaa waduhu u gariiri u boodboodi bal hadda masaajka sooma joogno bal adoo degdegsan intaad soo gasho masaajka kabaha meeshaa kaga soo tag intaad salaada ku jirta intaad wadwelweli amay kabala'aan kaa dhigaan bal naxdinta intaa la ega salaadii laga tukan layahay fiiri adugu haddii la qabto midkaa kabaha shariicada islaamku kiya way uga roon tahay taayir baa madaxa loo geli gubanaya nin walba meeshaad ka soo gaarda dhagax ku dhufo dhiiggiisu waa hadur may lama ogolo in la dilo laakiin gacantii wax ku qaaday unbaa gaf laga siin wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaala min allahi cabsin wey kuwa dambaa lagu cabsinaya isaga waa ku dhib laakiin yutaxamalu dararu lkhaasu lidafci darari lcaami ummadda dadweynaha dhibka laga dulqaadaya caqalin wa caqlin caqligana in la ilaaliyo caqliga waxa laalay wixii waxu dhimaya oo dhan xaaraan wey waana waxyaabaha maandooriyaha oo dhan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin xaraamun waa kli waxsan maandooriyahao dhan waa khamri maandaariyaho dhanna xaaraan wey bal shareecadu intaa intay ka sii tagtay bay maandooriyo noocuu dooni ha noqdee ba isaga waa malcuun qofka cuna waa malcuun ka iibiye waa malcuun ka soo gada waa malcuun ka ii soo gaddhaha waa malcuun ka loo sii qaada waa malcuun gaariga lagu wadaya darawalka waa wada malcuun waxoo dhan lacnad baa ku wada degaysa baalkaa maandooriyaha ama qaad ha noqdo ama xashiishad ha noqdo xashiishadda saddexdeeda nooc inta anigaan aqaano xashiishadda saddex nooc baa loo isticmaalaa mid si sigaarka loo dhuqaa waa la cabbaa midna sankaa lagu ursadaa lagu jiidaa fiif baa la yidhahdaa midna irbad ahaan baa la isugu duraa saddexaasaan aqaana xashiishadda inta had loo isticmaalo nooc afraad maa jira kolba isticmaal afraad wuu iska soo bixi doonaa wuu jiraabaa laga yaabaaye lakin ama saddexaasaan arkay ama ha noqdo qaad ha qayilo majaalista qaadku waa meel lacnadi ku soo degto sharica islam hadday timaado sow ma aha qofkani caqligii iyo maankiisi iyo maskaxdiibu wuxu dhimay sideedaba adig iyo ayd iyo doofaarka maxay ku kala duwantihiin iyo lod iyo geel iyo ariga soo caqliga un maaha waad cuntaa way cunaan waad kaadidaa way kaajaan way xaaraan waad xaartaa way seexdaan waad seexataa way gaajoodaan waad gaajootaa shahway leeyihiin shah waad leedahay maxaa idin kala duway oo adiga caqligaa idin kala duway caqligii haddaad ku ciyaarto soo inaad wax walba la burburiyo oo wax walba la fasaadiyo oo la daldalmo oo la caytamo oo gogoshiya maryaha lagu xaarama ah weli meelaha mafrashada qaadka lagu qayilayeen waxa saqajaanka ka socda ma aragteen weli ma u tagteen de meelahan weli waxaan u malayn meel yar dabayl iyo hawalay ku qayilaane kuwa aan galbeedkaa ku aragnay guriga daaqadaha lasoo xihan markaasaa sigaarkii lagu cabi haddaad u soo gasho ood ama wacdi tiraada ama dan kaluun kaa soo gasho ama qof meesha ku soo cararay aad raadinayso horta mare inaad qaadatood qiiqasaa iska dhahda dadka si aad u aragto cabaar baad qiiqasaa dhihi markaad soo baxdana waxaad qabtatan iyo funaanadaada hoos inaad khasaaladii meel dhaqitaan ku rido wey ma qabi karti ayaga dhan sigaar go-an baad noqon taas way talintay dabka shiteen oy daaqadaha xirteen iyagoo mirqaasan mumir baadiya yiri baa la yidhi ninkaan idinku dhacday naf la cadaabay oo meelay ka baxdala bay dhahay buri mirqaasan tahay naf carabkii meelay ka baxda wala marka taasoo kaleeta sharciga haddii loogu yimaado yujladu lxaddu afartan shaa